halkani waa washington laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin khamiisa taariikhduna ay tahay sagaalka bisha juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kood iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro xeryaha qaxootiga wax ku baratay oo hay-ad qaabilsan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ka aasaasay kismaayo dalkeenni soomaaliya waxaan maqalnay in curyaamiinta ilmaha ah lamidirta kooro oo guryaha ay joogaan ay wax baranaynin sidaa daraaddeed ayaa nagu kaliftay inaan mataqaanaa aan hay-ad annagoo inta joogna xagga ka hagaajino dhallinyarada kaleo xagga joogay naga sii horreeyay annaga aan isla hagaajino hay-addii ayada ay wax walba aan u diyaarina waxaa nooga horreeya
sidoo kale waxaad maqli doontaan cusbitaal ku yaalla degmada qardho oo la gaadhsiiyey agaab caafimaad heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow ka bilaabatay magaalada muqdisho xafladda ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha masar mustafa madbuli iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxaa sidoo kale ka qaybgelaya madasha wufuud ka socota dowladaha turkiga sacuudiga qatar imaaraadka iyo dalal kale oo saaxiib la ah soomaaliya madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in askarta ukrain ee ku sugan severodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mida dagaaladii ugu adkaa sida uu sheegay ciidamada ruushka waxay diiradda saareen xarunta istraatiijiga ah ee warshadaha si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga ukrain ah kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo wadooyinka ah saraakiisha ukrain waxay qireen in ciidamada ruushku ay gacanta ku hayaan qeyb weyn oo ka mid ah severodonetsk lagana yaabo in ciidamadoodu ay dib uga baxaan duqeynta joogtada ah awgeed ciidamada mareykanka ciidamada madaxweyneha ruushka valadimir putin ayaa dib u saaray weeraradii ay ku qaadeen gobolka dombas oo ay ku jiraan lunask iyo donetsk kadib markii laga soo riixay kiyev iyo qeybo kale oo ka mid ah ukrain magaalooyinka severodonetsk iyo linshenshak oo uu kala qaybiyo webi ayaa ahaa aagii ugu dambeeyey ee lohansk ee weli ku jira gacanta ukrain linshenshk magaalada laydhaha ayaa waxaa weli ay ku jirtaa gacanta ukrain laakiin waxay ku socotaa duqeymo ba-an oo ruushka ah ayaa hadhayay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa codkiisa ku daray digniinaha daran ee isa soo taraya ee ku saabsan saameynta colaadda senatarada mareykanka ayaa raadinaya ogolaansho labageesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii kongareska uu ansixiyey tallaabooyin taxano ah oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sarawqaadista da-da ugu yar ee iibsashada qoryaha danadooriga u dhaca soo jeedinta ayaa loo baahan yahay in si loo helo lixdan cod koox senataro ah ayaa ka shaqaynaysa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaadhinta baaritaanka taariikhda dadka iyagu hubka iibsada nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dhallinyaro wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo qaar ka mid a yihiin kuwa baahiyaha gaarka qaba dhanka naafadadhanka argana naafa ka ah ayaa hay-ad qaabilsan arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba ka aasaasay magaalada kismaayo dhallinyaradan ayaa qaar ka mid a ay ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka kuwo kalena ay hawsha ka wadaan gudaha magaalada kismaayo warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yogol dhallinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana qaar ka mid a dhallinyaradan ay yihiin kuwo qabo baahiyaha gaarka ah gaar ahaan dhanka aragga ayaa waxay magaalada kismaayo ay ka hirgeliyeen hay-ad ay ugu magacdareen jubbaland disability associations islamarkaana hay-ad u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan dhanka waxbarashada dhallinyaradan oo qaarkood ay ku nool yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay sheegeen markii ay arkeen baahi dhanka waxbarashada ay qabaan dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool magaalada kismaayo iyo weliba sidoo kale jubbaland iyo qeybo ka mid a soomaaliya inay ku dhiiradeen inay hay-adan aasaasaan islamarkaana qaar ka mid a dhalinyaradan ay haatan hawshan ka wadaan magaalada kismaayo waxay sheegeen dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool jubbaland iyo weliba sidoo kale guud ahaan soomaaliya inay ku tala jiraan in ay u ololeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen waxbarasho islamarkaana ay wacyigelin fara badan oo arrintan ku saabsan ay samaynayaan qaar ka mid a dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee v o a islamarkaana uga warramay waxyaabaha keenay inay hindisaan hay-adan u dhaqdhaqaaqaysa arrimaha dadka baahiyaha gaarka a qaba waxaa hadalladoodii ka mid ahaa magacayga waa aadan xasan riid marka waxaa jirta markaan jaamacadda aan ka qalin jebinay waxaan bilownay aasaasnay hay-adda layidhaha jubbaland disability association ee hay-adda ayada ah dhalinyaro xagga joogaan oo qaxootiyan ka laabteen iyo annagaa iskaashanay maadaama annaga waxyaaba badan oo ku saabsan xagga waxbarashada aan soo faa'iidaysanay ayaan hay-addan aan abuurnay hay-adda haddana waxaa nala siiyey aqoonsi ayaa jubbaland na siiyeen hay-adda ayadeed waa diyaar wax walba unsan dhaqaalihii lagu kala wada lahay hay-adda ayada intaasa hadda naga laaban marka aadan maxay tahay waxyaabaha idinku dhaliyey xero qaxootiya ad wax ku barateen waad ku barbaarteen ilaa jaamacad baad kaga baxdeen marka maxay tahay waxyaabaha idinku dhaliyey inaad aasaastaan gaar ahaan jubbaland aad ka aasaastaan idinkoo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid a dhalinyarada halka qaara jubbaland ay joogaan kana laabteen xeryahan inaad aasaastaan hayad ka shaqaynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka a qaba waxaan ugu dhaliyey arrinta ayada ma tixgeliyaan ilmaha curyaamiinta ah inay wax baran karaan inay sida ilmaha kale ay shaqaysan karaan sidaa daraaddeed annaga maadaama inta ay joogaan ilmo curyaamiin ah kuwa dhagoola ah kuwa indhooliyaal ah oo macallimiin ah inta wax ku bartay kadibna hadda inta ka shaqaysanaya kweeni dalkeenni soomaali waxaan maqalnay in curyaamiinta ilmaha ah lamidirta kooro oo guryaha ay joogaan ay wax baranaynin sidaa daraaddeed ayaa nagu kaliftay inaan mataqaanaa aan hay-ad annagoo inta joogna xagga ka hagaajino dhallinyaradii kaleo xagga joogeen naga sii horreeyay iyo annaga aan isla hagaajino hay-addii ayada ay wax walba aan u diyaarina waxaa nooga horeeya jubbaland aan aqoonsi ka helnay waxaan hadda aan raadinayna ay yihiin macnaha in faankii ama hay-addaas wixii lagu kala wadi lahay ilaa hadda gacan ay noogu jirin intaasaa mataqaanaa aan maalmihii u dambeysay dhallinyaro baahiyaha gaarkaa qabay oo wax ku bartay xeryahan qaxoojiga ee dhadhaab macallimiinka iskuullada ku yaalla xeryahan ayaa jubbaland waxay ka wadeen oo lolal ku saabsan sidii hay-addaasi u hirgelin lahaayeen waxaad sheegtay in maamulka jubbaland aad ka hesheen aqoonsi ku saabsan isla hay-adda marka ay timaado arday wax ku bartay xero qaxooti islamarkaana u istaagay inuu wax baro ee ardayda baahiyaha gaarka a qaba ee ka warran wallaahi waa fikrad oo wanaagsan su-aasha ayada ah sidaa u sheegtayba ninka hadda halkaa noo joogo jubbaland noo joogo waa nin indhool ah ee hay-addan hadda madaxa ka ah oo hagaajiyey annagan aan la hagaajinay ee aqoonsiga soo qaaday waa nin indhool ah ee annagana intaan joognaa maadaama nin indhool uu yahay ninka indhoolka iyo ninka indhaha qaba waxa kulli waxay u baahan yihiin inay ay isgarab qabtaan oo ilmaha ay caawiyaan annagana waxaan haynaa xirfadihii asagana wuu haya sidoo kale sidaa daraaddeed maadaama annaga xirfad dheeri aan soo baranay oo jaamacad aan kasoo baxnay inaan asaga wax ku dhaanno oo wax soo kordhin karno oo jubbaland wax aan ku kordhin karno waddankeena wax aan ku kordhin karno guud ahaan ayaa mataqaanaa fikradda ayada ayaa mataqaanaa aan aaminsaneen sidaasaan ugu kaliftay marka tusaale ahaan oo kale idinka markii laga tago weli xeryaha qaxootiga ee dhadhaab baad joogtaan maadaama weli aad markaas ka shaqaynaysaan sidii hay-addaasi ay u hirgeli lahayd ee kuwa jooga gudaha kismaayo ee baahiyaha gaarka a qaba ee macallimiinta ka iskuulladan hay-adda ansaaskeeda qaybta ka ah markay kismaayo tageen ma qiimayn bay sameeyeen ku saabsan ardayda baahiyaha gaarka a qaba ama da'yarta baahiyaha gaarka a qaba ama dadka kale waaweyn ee baahiyaha gaarka a qaba in aysan haysanin waxbarasho lamida sida kuwa kale cadiga ha waxay sameeyeen qiimayn ay sameeyeen warbixin ayay noosoo direen oy leeyihiin ilmaha xagga jooga iyo kuwa hadda meesha aan joogna inay kuwa xagga jooga waxba ay baranaynin oo xaafadaha iska joogaan oo fursada inta kuwa haasta ay haysanin hay-ado badan meesha ay ka jirin dhaqaalo badan ay ka jirin wax caawinaya ama wax tixgelinaya ilmaha curyamiinta ay jirin ayaa ay noo soo sheegeen riboodkaas marka ay noo soo gudbiyeen ayaa annagana ka daqanay maadaama kuwaan inta jooga hadda aan intaas sano la joogni aan hor ugu soo faa'iidaynayni haddana maadaama aan jaamacad kasoo qalin jibini aan marlabaad usii faa'iidaynahayna ilaa waqti waqti cayiman aan rabnaa inaan kuwaan u faa'iidayna kadibna waxaan rabnaa inaan annagoo inta joogna aaladda zoomka la yirahda ama technologyada la yirahda aan iskula xiriirna macallimiinta aan halkaa ku tababarno already xiriir ayaan mataqaanaa la bilawnay macallimiinta professoriinta noo ee qaarkood waxay noo sheegeen in ayagana ay nacaawinayaan qaabkii ay ay karayaan macnaha sidii ay karayaan qalabka oo kale qof ayaa jira oo hadda oo gabar oo waxna baraysay ayaa jira macallimiin noo aheyd oo Canada joogta taa ayada already alaaba ay noo soo dirtay ilmaha curyaamiinta wax lagu barhad intana soo gaareen haddana waxay dhahday inay mustaqbalka nala shaqaynayso alaabahaas mataqaanaa ay nala soo xiriirinayso annagana waxaan rabnaa maadaama ilmaha inta ay haastaan alaabaha ayada ilmaheena oo jooga waddanka Soomaaliya ee laga bilaabo jubbaland ilaa iyo meesha ugu dambaysa inaan gaarsin ayaan rabnaa oo annagana aan usii faa'iideyn magacaygu waa cabdi aadan cabdi kana mid a macallimiinta wax ka bara ardada baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeryaha qaxootiga ifo markii aan kasoo qalin jibiyey jaamacadda anigiiyo koley saaxiibadeyda koox kale waxaan samee go'aansanay in aqoonteena aan u gudbina dhankaas iyo dhankii aan meeshii aan ka nimid gaar ahaan deegaanada jubbaland halkaasoo aan hadda ka hirgelinay hayad u shaqayn doonta dadka naafada kana shaqayn doonto waxbarashada dadka naafada ah marka qorshahaas ayaan u gudbina halkaas insha allah waxaan rajaynaynaa in ay shaqayn doonto haddii ilaahay marka maxaa idinku dhaliyey idinkoo aan dhallinyaro wax ku bartay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ilaa heer jaamacadeed ka baxay inaad ka hirgelisaan jubbaland hay-ad ka shaqaynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba Een, runtii waxaa nagu dhaliyay waxay tahay een, anigoo og ee, ama anagoo maskaxda ku heno ee, baahida loo qabo in dadka naafada ah wax la baro haddana dalkeena ama dhagaas isaga jirin hadda dowlado ama hay-ado waaweyn oo si weyn ugu baraarugsan een, waxbaridda dadka naafada ah taas marka waxay keentay maadaama aan leenahay aqoontii in aqoontii aan ku celinno bulshadeena sidaas daraaddeedna aan si bilaash ah ugu shaqayno dadkeena ilaa aan aan sidoo kale aan- waayo waxaa ogahay mamaba waxay dhahdaa een, education is the only passport out of poverty oo macnaheeda waxbarashada waa waxa lagaga gudbaa ee, fakriga marka qofka hadduu naafo yahay waa ogtahay ma samayn karo waxyaalo badan oo ay samayn karaan dadka laxaatay marka waxa keliya uu uu dadkii bulshadiisa kaga mid noqon karo waa inuu wax barto taas ayaa manaha furaha ugu weyn ee nagu dhaliya inaan dadkeena ku taageerno waxbarashada marka ugu dambayntii hamiga aad ka qabtaan maxay tahay in hay-addan ay najaxdo oo dhammaanba ay gaadho deegaamada soomaalida Eh, wallaahi rajada aan ka qabno rajo weyn waaye waayo annagu eh, waxaan leenahay aqoontii waxaan haysanaa kalsoonidii Eh, haddii aad cilmiga aad leedahay keliya waaye waxa aad aad isku hubta inaada inaada weyn karin oo maa laga qaadi karin cidna kaa qaadi jirin marka haddii aan aqoontii leenahay eh, xirfadiina leenahay waxaan rajaynayaa in aan heli doono dad sidoo kale u dhiiran oo anagoo kaleeto ah oo nala shaqeeya isla markaasina waxaan rajaynaya inay meel fog gaari karto dad badanna oo hadda naafo oo guryaha jooga ay noqon doonaan dad wax bartay oo la siman dadka lixaadkooda dhammaystiran yahay dhallinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay muddooyinkii dambe dib ugu laabanayeen soomaaliya iyagoo ka qayb qaadanaya horumarinta soomaaliya gaar ahaan dhanka waxbarashada dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay xilligan wax ka dhigaan iskuullada macadiyada iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a hosbitaalka degmada qardho ayaa la gaadhsiiyey agab caafimaad oo ay ugu tabaruceen haween kala duwan kuwaasi oo dhaqaale ay soo ururiyeen kusoo iibiyey agabkan islamarkaana maamulka hosbitaalka ku wareejiyey warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
gabdhahan oo kala jooga dalka iyo weliba dibaddiisa kuna midoobay ururka khayriga ah ee taakulaynta ayaa qalab caafimaad oo baahi weyn ay u qabeen bulshada magaalada qardho ku wareejiyey isbitaalka guud waxaana uu ka koobnaa shan mashiin oo isbitaalka ka dabooli doona baahiyaha adeega caafimaad ee uu bixiyo ururkan oo ay ku bahoobeen gabdhahan ayaa lacaga ay iska soo ururiyeen waxa ay ku soo iibiyeen qalab caafimaad oo kale ah qalabka mashiinka wadnaha iyo weliba mid lagula soconayo bukaanka intuu ku guda jiro isbitaalka caasho cabdi aw muuse oo ka mid ah gabdhaha agabkan keenay isbitaalka ayaa ka hadashay marxaladihii uu soo maray deeqdaasi waxayna sidoo kale codsadeen in lagala qayb qaato sidii looga gacansiin lahaa iibinta mashiinka kaliyaha lagu dhaqo oo baahi weyna u qabaan dadka bulshada magaalada qardho een, oo wakhtigaas ahayd dabadeedna baahi jirta oonu ogaanay oo een, mishiinno loo baahnaayo sterilisationka ama nadaafadda lagu qabanayay siduu inoo sheegay agaasimuhuba ilaa afar kun iyo toddoba boqol qiyaastii ku kacay ayaa ilaahay noo fududeeyey inaannu keenno waa laba mishin haddeerna ka shaqaynaya cusbitaalka markii saddexaadna markaan bay ahayd baahida cusbitaalku inoo soo gudbiyey shantaan mishin oo waxtarkooda iyo waxay yihiin oo dhan agaasimuhu idiin sheegay ayaa ilaahay noo fududeeyey ilaahay fadligiisa weeyaan waxqabadku sidaasuu ah hadda kadibna waxaannu higsanaynaa oo qodobkayga saddexaad ah qodobka saddexaad oo ah himilooyinka aannu leenahay oo ah mishinka keliyaha lagu dhaqo oo lagu qiyaasay ilaa dhowr iyo konton kun inuu ku kacayo inaannu u babacdigno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan ku guulaysanno oo soomaalidu waxay ku maahmaahi jirtay wixii ragu kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan laakiin annagu waxaannu leenahay wixii dumaru kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan sababtu run ahaantii rag badan oo oo taageerana siiyayo badan ma aragno markii laga reebo agaasimaha cusbitaalka ama gurmadka aanu ku tilmaamaynay nagala qayb qaatay waxa kale oo jira oo iyagana mahad u celinaynaa gabdhaha ka tirsan qolka dhammaantood dal iyo dibad meelay joogaanba waa u mahad celinaynaa Een, guddiga qayb ka midihii waxay jiraanin dibadda marka qurbo joog iyo qorax joogba dadka isu xilqaamay mahad gaara baanu u celinaynaa agaasimaha isbitaalka magaalada qardho dhaktar jaamac ildab ayaa u mahad celiyey gabdhahan ku midoobay ururka taakulaynta Ee, runtii mashiinada iyaga ah baahi weyn baa loo qabay walaaluhuna aad iyo aad bay ugu mahadsanyiin muxsiniinta ah inay keeneen ee, waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan eh, rajaynayaa insha allahu tacaala inay ku daydaan dhammaan dadka kale maaragta meelo kala duwan looga imaanayo gobollo badan ay ku xiran yihiin ayadana arintaa qorshaha walaaluhu keeneen ayaga keenay annaguna waa la qaadanay baahidaasna waxa weeye runtii waan qabnay waxaan rajaynayaa in dhexda loo xirto in loo dadaalo loo gurmado insha allahu tacaala cid kasta ay ka qayb qaadato gudoomiyaha degmada qardho cabdiqaadir siciid qaal iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi cabdicasiis yuusuf caamir ayaa ballan qaaday inka maamul ahaan ay ka gacan siin doonaan gabdhahaasi barnaamijkan khayriga ah ee bulshada ay u hayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mashiinadaas baahida weyn loo qabay oo qaybaha kala duwan oo baaritaanada loo isticmaalo oo ay keeneen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin bukaanno badanna ay ka faa'iidaysteen waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa hadda qorshaha iyo hamiga ay leeyihiin oo ay rabaan inay u ololeeyaan una weel qaadaan mashiinka keliyaha lagu nadiifiyo guud ahaan bulshaweynta soomaaliyeed dal iyo dibadba kuwa reer puntland kuwa reer qardhoodba dal iyo dibadba waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan aad baahi weynna waa loo qabaa marka waa dhiiri gelinaynaa in maaragtay lala shaqeeyo la garab istaago annaga ka maamulka degmada qardho oo ah hosbitaalku magaalada ku yaallo walaalaha gabdhaha walaalaha ee muxsiniinta ah oo u taagan inay dadkooda iyo dalkooda ay la qaybsadaan wakhtigooda iyo dhaqaalahooda waa waxaan la heli karin waa wax aad iyo aad maaragtay loo bogaadiyo waa wax aad maarata qofka damiirkiisa u kicinaya gabdha walaaleed oo soomaaliyeed oo qurbaha ay ku nool yihiin iyo barafkaay ku nool yihiin iyo dalka shishe ay ku nool yihiin misna dadkoodii niyadda ku haya xanuunka iyo taakulada kala qayb qaadanaya weliba meeshii halbowlaha u ahayd oo caafimaadka oo cusbitaalka ahayd inay ka qayb qaataan oo qalabkii wixii loo baahan yahay oo dhan ay keenaaniin waa wax aad noo daraangelinaya haddaanu nahay madaxda gobolka karkaar waa wax aad damiirkayga u kiciyey waxaan hawada u marinaya dadka muxsiniinta ah oo gabdhaha kan oo kale ah inay ka qayb qaataanin u istaagaaniin dadkooda la dareemaanin maamul ahaan gobolka iyo dowlad ahaan annaguna waa garab istaagannahay waa dhiiri gelinaynaa wixii noola ka soo baahdo o dhan waa fududaynaynaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad dunida kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaanala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax bulow
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay guddoomiyihii hore ee kubadda cagta adduunka ee fifa seb plater iyo xidigii hore ee kubadda cagta faransiiska michel balatini oo lagu eedeeyey lacago musuq maasuqa ayaa maxkamadeyntoodu dib uga bilaaban doontaa maanta oo khamiisa wadanka switzerland kadib markii shalay uu balater sheegay inuu aada u xanuunsan yahay islamarkaana uusan ka qayb qaadan karin dacwaddan dacwad oogayaasha swiiska ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiintii hore ee kubadda cagta oo mar ahaa kuwa ugu awooda badan la kubadda cagta inay si sharci darra ah u qorsheeyeen bixinta laba milyan oo lacagta swiiska ah sanadkii labada kun iyo tobaniyo kowdii laakiin balater iyo balatini labaduba way inkireen eedeymahan waxayna sheegeen inay heshiis afka ah ka gaareen bixinta lacagtan taas oo la xiriirta howlo la talin ah oo balatini uu qabtay intii u dhexaysay ilaa labada kun iyo labada balater oo shalay u muuqday mid daciifa intii ay socotay dhageysiga maxkamadda dembiyada federaalka ee blonzina ayaa sheegay inuu awoodi waayey inuu joogo dhageysiga maxkamadda sababo la xiriira xaaladiisa caafimaad siddeetan iyo shan jirkan ayaa garsoorayaashu u ogolaadeen inuu maanta dib ugu soo laabto maxkamadda xafiiska xeer ilaalyaha guud ee switzerland ayaa sidoo kale ku eedeeyay balater iyo balatini dembiyo ah khiyaano kutakrifal maamul xumo iyo sidoo kale dukumentiyo been abuur ah saddex garsoore ayaa dhagaysan doona dacwaddan oo socon doonta ilaa labaiyo labaatanka juun waxaana xukunkooda la ridi doonaa siddeedda juulaay iyadoo haddii lagu helo dembiyada balatini iyo balater ay wajihi doonaan ilaa shan sano oo xarig ah balatini oo ahaa guddoomiyihii hore iyo weyfa islamarkaana ah lixdan iyo lix jir sidoo kalena ahaa kabtankii faransiiska ee guushii ay ka gaareen koobka yurub kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii ayaa sidoo kale lagu eedeeyay dembiyo kuwaa la mid ah balater iyo balatini ayaa labadaba muddo lix sano ah laga mamnuuca ciyaaraha kubadda cagta sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dhinaca suuqa kala iibsigana kooxda liverpool ayaa heshiis horudhaca la gaartay weeraryahanka kooxda bonfika darwin nunes kaas oo ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya boqol milyan oo lacagta yuurowga ah waxaana tillaabadan ay liverpool u qaaday iibka ciyaaryahankan ay noqon doontaa mid taariikhi ah nunes ayaa noqday bartilmaameedka liverpool kadib markii ay soo shaacbaxday bixitaanka weeraryahankooda mane waxaana lagu wadaa inuu seexo shan sannadood oo heshiis ah nunes ayaa lagu sheegay inuu noqon karo weeraryahan halisa isagoo ka garab ciyaari doona maxamed saalax iyo luwis dias tababaraha liverpool yorgem club ayaa heshiiska nunes ugu jawaabay heshiiskii kooxda manchester city ee erlin halan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluw ee nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan haddaan qodobada wararka caalamka u dorkoran idin dulmar waxaa ka mid a munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow ka bilaabatay magaalada caasimadda ee muqdisho xafladda ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha masar mustafa madbulli iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxaa sidoo kale ka qaybgelaya madasha wufuud ka socota dowladaha turkiga sacuudiga qatar imaaraadka iyo dalal kale oo ay saaxiib le ah soomaaliya madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in askarta ukraine ee ku sugan severodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mid a waxa uu ku tilmaamay dagaaladii ugu adkaa ee ay la galeen ciidamada ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ciidamada ruushka ayaa waxaa diiradda ay saarayaan xaruntan istraatiijiga ah ee warshadaha si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga ukraine ah kadib markii ay socdeen dagaallo xoogan oo wadooyinka ah saraakiisha ukraine waxay qireen in ciidamada ruushka ay gacanta ku hayaan qeyb weyn oo ka mid ah severodonetsk lagana yaabo in ciidamada ay dib uga baxaan duqaynta joogtada ah awgeed ciidamada ruushka ayaa dib u saaray weeraradii ay ka qaadeen gobolka dombas oo ay ku jiraan magaalooyinka lunask iyo donesk kadib markii laga soo riixay kiyev iyo qeybo kale oo ka tirsan waddankaasi ukraine magaalooyinka severodonesk iyo liseshenk oo uu kala qaybiyo webi ayaa ah aagii ugu dambeeyey ee luhansk ee weli ku jiraan ciidamada ukraine magaalada lishansk ayaa waxaa weli ay ku jirtaa gacanta ukraine laakiin waxaa ku socda duqeymo ba-an oo dhinaca ruushka uga imanaya xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa codkiisa ku daray digniinaha daran ee soo taraya ee ku saabsan saameynta colaadda ukraine senatarada maraykanka ayaa raadinaya ogolaansho laba geesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii kongareska uu ansixiyey tallaabooyin taxano ah oo loogu gol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sara uqaadista da-da ugu yar ee iibsashada qoryaha danadooriga u dhaca soo jeedinta ayaa loo baahan yahay in si loo helo lixdan cod ka hor inta aanu ansixin golaha senadka koox senatara ah ayaa ka shaqaynaysa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaarinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsanaya waraysi laga sii daayey telefishanka madaxweyne biden wuxuu ku eedeeyey horumar la-aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka cabsida laga qabo dadka u walanaya hubka waxaana uu ku baaqay codbixiyaashana ugu baaqay in ay ka fiirsadaan arrintan doorashada xilliga dhexe ee noofembar ee soo socota arrintan ayaa ku soo beegantay kadib toogasho ka dhacday iskuul ku yaalla magaalada ovaldi ee gobolka texas halkaasi oo ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof oo ay ku jiraan sagaal iyo toban caruura magaalooyinka buffalo iyo tosla ayaa sidoo kale lagu arkay toogasho wadareed maalmihii lasoo dhaafay haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idigu talagalnay
bidaanteeda waayoon badigoo hobku waashee bidhaanteeda waayoon badigoo hobku waashee bariigaydii ku nooshaa buuhuubi igu tiri barigay ku nooshaa hubi igu tiri bararkidu ambaarkadii mashalkiidaan u boogaya bishan dhexdee ra-oon helaa boqola soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee mararkidu ambaarkadii mashalkiidaan u boogaya shandhexdeed da-oon helaa boqola soomaan ballan ku qaad ilash laguma dhaartee buuraha buurahan jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankiisiyo baalad weynay ku nooshahe buuraha buurahan jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankiisiyo baalad weynay ku nooshahe kolku soo baxayay tan iyo tobnaari baahidaanan ku qabo farni idan arag ha iga taagin wey kolku soo baxayay tan iyo tobnaari baahidaanan ku qabo farni idan arag ha iga taagin wey badbaadad aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu maraya badda casbaan ku geynaya iyo jannaan ku siinaya ogeyga waan ku saaraya badbaadad aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu maraya buuraha jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankeedu baalad weynay ku nooshahe kolka soo baxayay
heeskaasi beledweyn bay ku nooshahay ama badda casqafba siduu u yaqaano oo inagu luqinaya fanaanka cabdinaasir macalin ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa laanta af soomaaliga v o e dan la sidaasiyo nabadgelya tubnaadey ahidaanan ku qabo barnii idan arag ha iga taagin wey